walaalow waxaan lagu maqaalaa meeshaan dagaal inuu ka dhacay beerta sheekh abuubakar akir busley oo gaadiid u socday meesha la yidhaha jannaale khamiistan ka faa'iidaysaayey iyo oo baabuur ka timid meeshaan la yidhaahdo aybuute iyo ceelwaroogu meelahaan baabuur ka soo raratay in niman tuugaha u galaan waddada isla shabaabkuna busley eriyadeeda aan ka dheerayna ay tuugadaas meesha ku waxyeeleeyeeno ninna ay ka dileen ninkii ay dileen qoorta ay ka gooyeen oo maanta khamiistaana hawshaas ay dhacda waa gartay marka kooxahaasi burcadda xilliga uu shabaabka ay soo weerarayeen ma saaka barkadii mar shan saac iyo inta afar saac u dhexeeda waayo dhacdadaas dhinaca meesha ka yaala oo saan hadda xaqiijiyeen oo nimankan oo sheeg nimanka burcadda ahi oo meelaha colwareegu ka tegay meeshaas tegay nimanka shabaabka ahuna meesha adkeeday farisin kuleeyihiin waddadaas waardiyeystaan dhibkaasna meeshaas uu ka gaara kasoo gaaray waa tahay marka maxaa khasaara oo ka dhashay khasaare iyagu shabaab in dira meesha u tageen dad sax waa dhibaan u tageen kulliga waxay gacanta ku kumaleed ay u tageen haddii dhib caawi dadka tuugadina uma roono shababna uma roono shacabna uma roono tuugadu laakiin waxay ku habboon ayay kala kulmeen meeshaas dad madaxa laga gooyaa la sheegayay hal qof waa loo xaqiijiyey daawac